بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة حضرنا عوانك يا دوا سيدا ولالك وشاقي القيادة الناجحة هقانك أما هقامنت ناجحة ku guulaysata taargetkeeda ama ujeeddadeeda ayaa macnuhu u yahay qiyaadada iyo hoggaanka in dadka la hoggaamiyo oo masaalixdooda iyo danahooda caamkaa laga shaqeeyo waxay ka mid tahay waxyaalaha ay shareecada islaamku ahamiyad weyn siisay ama ha noqoto hoggaamintaasi midda guud ee imaamada ah iyo madaxa u sarreeya muslimiinta ama ha noqoto qiyaado ka hoosaysa ilaa heer ay soo gaadho qoyska qiyaadintiisa iyo hogaamintiisa ilaa ay soo gaadho fi'a yar iyo koox yar hogaaminteeda kulli waxay soo wada gelaysaa alqiyaada markaan qiyaado ka hadlaynana macnaheedu un keliya ma aha inaan madaxweyne ama xaakim ama boqor aan ka hadlayno keliya bal waxaan ka hadlaynaa cid kasta oo majmuuca min annaas tiradoodu haba yaraatee xil u haya ama mas-uuliyad u haya ayaan ka hadlaynaa ahmiyadda ay shareecadu siisay ama mudnaanta ay siisay hoggaaminta waxaan ka dareemi karnaa marka lagu noqdo qur'aanka iyo sunnada iyo hadyigii salafka ridwaanullaahi calayhim in dadka loo sameeyo hoggaamiye iyo cid hor kacda iyaguna ay ku daydaan oo raacaan in imaam loo sameeyo waxay ka mid tahay faraa'idda iyo waajibaadka diiniga waa masale ijmaaca waxa uu soo guuriyey alimaam alqurtubi calayhi raxmat ullah fii tafsiirihi markuu fasiraya aayadda qur-aanka waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa markuu fasirayay ayaa wuxuu yidhi hadihi alaayatu nasun fii nasbi imaamin wa khaliifa yusmacu lahu wayutaac aayaddu waxay nas ku tahay in imaam iyo hoggaan la sameeyo iyo khaliif la maqlo warkiisana la yeelo litajtamica bihi alkelima si dadku ay ugu midoobaan oo kelimada dadka ay u ururto wa tanfuda bihi axkaamu alkhaliifa ninka madaxda axkaamtii iyo mas-uuliyaadkiisiina si ay u fusho oo shareecada ku saabsaneed markaasaa wuxuu yidhi walaa khilaafa fii wujuubi dalika bayna alumma in hoggaan la sameeyo inay waajib tahay ummaddu iskuma khilaafsana walaa bayna ala'imma culimmada khayrka lagaga daydo ayaguna iskuma khilaafsana ilaa maa ruwiya can ilasami buu yidhi xayu kaana can ashariicati asamma hal nin baa laga wariyaa buu yidhi inuusan imaam iyo hoggaan in la sameeyo inaysan waajib ahayn hal nin baa laga wariyaa buui nin asam la yidhaah nin shareecada ka dhagala buun ahaa buui alasam abubakr alasam waa nin muctasili ahaa oo qarnigii labaad noolaa way marka shuduudaad fara badan buu leeyahay xagga fiqiga iska dhaaf xagga muctaqadka alimaam ibnu jariir tabari caleyh raxmat ullah ijmaaca uu soo guuriyey culimo kaloo badan baa soo guurinaysa laakiin isagaan ku gaabsanaynaa masaladu marka weliba hadalkiisa markuu sii wado wuxuu ku tilmaamaya inay tahay rukni weyn oo arkaanta waaweyne shareecada ka mida nasbulimaam in la sameeyo hoggaan la sameeyo waxaad ka garan kartaan mudnaantay leedahay arrintai qadiyadu asxaabu rasuulilaahi sal lay wasalam intuu nebigu noolaa isagaa hoggaan u ahaa isagay ka dambeeyeen isagaa maamulayey isagaa nolosha iyo barnaamijta u tandiiminayey markuu nebigu dhintay salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyagoon aasin oo nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh weli dhulka korkiisa uu yaallo ayay saxaabadu waxay isku mashquuliyeen aaska ka hor inay ciddii bedeli lahayd magacaabaan lama aasin nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh aaska nebiga waxay ka hormariyeen inayba horta khaliifkii xilka qaban lahaa la magacaabo nabiguna waa u yaallaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaas daraaddeed bay isu tageen waa kuwii laba meelood ku kala shiray muhaajiriinta meel ku shiray ansaarina meel ku shirtay ee ansaari ay dhihi jireen minna amiirun wa minkum amiir idinkuna amiir baad samaysanaysaan annagana amiir baan samaynaynaa kadibna waa kuwii saxaabadu ka hortagay laysku waafaqay markii dambe abubakar in la doorto abubakar markii la doortay oo xilkii muslimiinta uu qabtay markaasaa la galay qabanqaabadii aaskii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaad garan kartaa marka meesha fiqhigiiyo fahamka saxaabada ridwaanullahi calayhim meesha ay qadiyadu ka joogtay leesh li'anna haddaan cid laga amar qaato oo dadku ay maqlaan oo wax kala hagaajiyo oo haddaan la helin aaskaaban laysku waafaqaynin qadaayaad baa markaaba ilbidhiqsigaa imaan karoo u baahan go'aan iyo go'aanqaadasho u baahan fiqiga saxaabadu marka wuxuu ku tusayaa ahmiyadda ay leedahay iyo mudnaanta ay leedahay qiyaadada iyo hoggaanku uu leeyahay waxaa ka mid ah allah tabaaraka wa tacaala qur-aanka qoyska oo marmarka qaarkood laba ruux ka kooban marna ka badanoo carruur ay meeshii ku soo biirto isagoo laba ruux ka kooban oo nin iyo xaaskiisa keliya ka kooban ayaa haddana rabbi tabaaraka wa tacaala mas-uuliyad iyo xil u sameeyey qiyaadaa loo sameeyey alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim raggu iyagaa u taagni badan dumarka korkooda iyagaa toosiya iyagaa macnaa wax way u taagan labadii ruux ee midna uu ninka gurigala ahaa midna ay xaaskii ahayd lama dhihin faraha lagama qaadine labadoodii waa la kala nadaamiyey odaygii baa hoggaan laga dhigay ayadiina waxaa la amray inay maqasho ateecdo filmacruuf laba ruux meesha la nadaamiyey oo hoggaan loo sameeyey wixii kasii badanna waa kasii ag jirta wixii ka sii badanna waa ka sii xag jirta nolosha bini aadamku marka asaas bay u tahay in ay qiyaada jirto inuu hoggaan jiro in cid wax kala habaysoo la maqla uu jiro waa masalo yacni wax weye daruuri awey lagaa maarmaan waxyaalaha xoojinaya waxaa ka mid a arrintaa kutusaya xadiidkii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh abu daawuud fii sunanihi uu ku soo saaray adiyaaf almukhtaara sheekh albaanina uu saxiixiyey min xadiidi abi hurayra wa abi saciidin alkhudri radi allahu tacala canhuma waxay labaduba nebiga ka wariyeen inuu rasuulku yidhi sal lay waslam idaa kharaja alaaatun fii safarin falyu'ammiruu axadahum saddex ruux hadday safar u baxaan mid iyaga ka mida amiir ha ka dhigteen yacnii intay safarka ku jiraan baa waxay u baahan yihiin safartaa in loo kala nidaamiyo safartii baahi bay leedahay magaaladii oo maamul ka jiray ka tageen ilan magaalooyinka maamul baa ka jira gudoomiyaha ka jira ku-xigeenaha ka jira mas-uuliyiin baa ka jira magaaladii ka taga saddex ruux intay safarta yihiin oy wada socdaan waxay u baahan yihiin arrimahooda in loo tandiimiyo waxay u baahan yihiin cid hogaamisa cid tidhaahda halkanaynu degaynaa xilligaasaan degaynaa war hebelow shaqadaa qabo war hebelow shaqadaa ku filow wakhtigaa waynu soconaynaa cid tandiimisoo la maqlay u baahan yihin waxay leeyihiin sheekh islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah iyo imaamu shawkaani iyo kayrkoodba waxay leeyihiin haddii saddex ruuxoo socotoo safar ah qiyaado iyo hoggaan looga maarmi waaye jamaaco iyo koox intaa ka sii badanna waa ka sii xag jirtaa bay leeyihin waa waxa loo yaqaano qiyaas alwlaa qiyaas alwlaa yani waa yani waa ka sii mudan tahay wa waa ka sii mudan tahay saas daraaddeed ayi majmuuca oo shaqo wada qabanayso shaqo ka dhaxaysa wada qabanaysa hawlina ka dhaxayso laabudda waa inay jirto cid madax ah iyo cid aan madax ahaynoo raciyad ah oo hawshii looga yani midna kana dambeeyo kaana horeeyo haddii kale wax soconaya maaha yani shaqana waa inaga dhaxaysaa farasimanna waynu nahay farasimanna waynu nahay shaqo la qaban kara ma jirto waa fasaadaysaa waa fasaadaysaa dadkii waa kala maskax waa kala caqli waa kala duwan yihiin yani waxay u baahan tahay waxaan wax isu ururiya marka wax isu ururiya bay u baahan tahay rabbi tabaaraka wa tacaala laba qiyaado iyo laba hogaanna iska dhaaf wax kale laba hogaanna meel kama wada talin karaan waa fasaadaysaa sida qur-aanka rabbi ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala intaasoo dhan marka waxay kutusaysaa ahmiyadda ay leedahay qiyaadadu waxaa ka sugan salafka ridwaanullahi calayhim inay dhihi jireen laa jamaacata ila biimaara walaa imaarata ila bitaaca kooxi ma jirto jamaaca ma jirto ilaa inay madax leedahay mooye madaxnimana maba jiraysaba in la maqlo mooye madax hadday jirto waa in la maqlo haddaan madaxda la maqlin iyo qiyaadadiiyo hoggaanka ma jiri karto sooma taasi waa mid waa midda labaadee ayi jamaaca iyo koox kastoo jirtana hoggaan bay u baahan tahay dad duulo wada degan hoggaan bay u baahan yihin dad shaqa ka wada dhexayso hoggaan bay u baahan yihin jamciyaddu hoggaan bay u baahan tahay safarku hoggaan buu u baahan yahay shaqo kasta tandiim bay u baahantah marka laa jamaaca ibni aadamkuna sidiisaba waxaa la yidhahdaa waa kaa'in ijtimaaci ah oo keligii ma noolaan karo kaain ijtimac makhluuq oo ku qasban inuu la nooqalo noolaado maca jamaaca inuu noolaado gooni haddii loo saaro waa nooc ciqaabay ku tahay nooc ciqaab ah bayiyay ku tahay dadka maadaama ay qasab tahay inaad dad la noolaatana dadkii waxaad kula noolaanaysaa waa inuu jiro hoggaan jiro dadka dulmiga u kala garsoora kala qabta shaqadii u qaybiya howlaha kala wada wahaakada sidaasay wax ku imaan karayaan macna bal culimmada qaarkood waxay tilmaamayaan sida ibnuqayim iyo kayrkiiba waxay leeyihiin qadiyadan tandiimka iyo kala dambaynta waaba qadiyo fitri aba xataa qadiyo basharkii bini aadamka khaas ku amaah cayaanaadka xayawaanaadka makhluuqa ilaahay abuuray dhammaantood waxay leeyihiin qiyaado madax kala dambayn markuu kitaabkiisa shifaa lcaliil fii masaa'il alqadaa'i walqadari waltacliil uu ka hadlayo bal u fiirso quraanjada markuu sharxayo iyo siday u noosha baasha shinnida la yidhaahday iyo siday u noosha qaabka isu maamusho markuu mucjizaadka makhluuqaadka uu ka warramayo waad yaabaysa waxyaala malmuusa wa waxyaala malmuusoo la taaban kara wey marka qadiyadan kala dambaynta iyo ismaqalka iyo hoggaanku nolosha noolaha oo dhan baa ku jirta nolosha noolaha ayaa ku jirta waa masaa'isha qadaayaadka hadda la yaab kalaho dadka qaarkood ay aad u fududaysanayaan oo ka dhigayaan wax basiita masaladaasi marka horta waa ahmiyadda ay leedahay qiyaadada iyo hoggaanka hoggaanku marka waa laba hoggaanku waa laba hoggaan naajixa iyo hoggaan faashil ah hoggaanka naajixa waxaa la yidhaahdaa waa hoggaanka xaqiijinaya ama xaqiijin karaya taargetkii iyo ujeeddadii iyo hadafkiisa xaqiijin kara waxaa la yidhaahdaa waa qiyaada naajixa qiyaada faashilana waxaa la yidhaahdaa waa hoggaanka aan xaqiijin karin hadafkii iyo taargetkii iyo ujeeddadii xilkiisana aan gudan karin wey labadaa qaybood wey ama hogaan hoose ha noqdo ama hogaan sare ha noqdo macallinka dugsiga jooga hogaamiyowe odayga gurigu hogaamiyowe imaamka masaajidku hogaamiyowe dad buu hor joogaa dad buu hor joogaa ha hor joogee midna waa fashilmaya mas-uuliyaddiisii waa ku fashilmaya midna waa ku najaxayaa bitawfiiq illahi tabaaraka wa tacaala marka alqiyaada annaajixa kayf takuun alqiyaadatu naajixa asbaabta ka dhigi kara hogaankaagu inuu noqdo hogaan naajixa macnaha markaan ka hadlaynana kama hadlayno oo keliya cuquusha iyo fahamku yuusan aadin inaan ka hadlayno muxuu ahay madaxweyne aan ka hadlayno maaha macallinka dugsigaan ka hadlaynaa adiga oo oday reer ahoo zawjalahoo carruurleh baa laga hadlayaa adigoo imaam baa laga hadlayaa adoo markas mas-uulkaa laga hadlaya adoo jamciyad mas-uulkaa adoo koox muslimiinahoo shaqo haysa mas-uulkaa baa laga hadlaya saas wey macana lanna qiyaada wey maca magaca qiyaadada bay soo wada gelaysaa macana ayib marka najaaxa inaad ku guulaysato hoggaankaaga laba tiir bay ku salaysan tahay laba arrimood baa gundhig ama asaas u ah midda koowaad weeyaane alictimaad cala allah waaltawakul calayh ilaahay tabaaraka wa tacaala inaad tala saarato isaga aad cuskato li'anna tilaabo kastood samaynaysa hadduusan isagu kuugu kaalmaynin guul kama gaadhi kartid marka macuunat ullaahi tabaaraka wa tacaala waa shay asaasiya macuunatullah inuu addoonku rabbi tabaaraka wa tacaala ku tiirsado isaga kaalmadiisa raadiyo asbaabtuu kaalmada ku heli lahaa xaqiijiyo ilaahay hadduu kuu kaalmeeyana hoggaanka waad ku guulaysan hadduu garabkaaga ka baxana haba yaraatee kuma guulaysan karaysa marka awal shay waa qodobka awal qodobka labaadna waxa weeye ama tiirka labaad asbaabtii ku gaadhsiin lahayd hadafkaas oo inaad ku guulaysataa asbaabbu wax walba leeyahy waa inaad asbaabtii qaadato taas wey macana ilaahay tabaaraka wa tacaala sunankiisa kownigaabay ka mid tahay inuu kownkan nataa'ijta u sameeyey asbaab loo maro annajaax waa natiija annajaax waa natiija najaaxa natiijada ah asbaab iyo wasaa'il ku gaadhsiinayuu rabbi u sameeyey fashalkuna waa natiijo natiijadaasina asbaab keentay leedahay marka waa inaad asbaabtii najaaxa la timaado tarju najaata walam tasluk masaalikaha ina safiinata laa tajri cala alyabas inaad badbaaddana waa doonaysaa oo guulaysato asbaabtiina ma samaynaysa wax soconaya maha maxaa yeelay doontu meel ingegan kuma socoto doon dhulka korkiisa kuma socon karto doon waa inay biyo hesho sababtii iyo dariiqii waa inay hesho haddii kaleta meesheedii meel aan kuma socon karayso labadaa qodob baa marka asaas u ah najaax labadaa tiir baa asaas u ah labadoodaba waa ka rabbi tabaaraka wa tacaala waa ka rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh ku kulmiyey xadiidkii abu hurayra fi saxiixi muslim almu'min alqawiyu khayrun waaxabu ila allahi min almu'min aldaciif wafii kullin khayr mu'minka xoogga leh ayaa alla yaa ka khayr badan allana ka jecel yahay mu'minka daciifkaee tabarta yar wa fii kullin khayr mid walbana dhexdiisa khayr baa ku jira ixris calaa maa yanfacuka buu nabir sal lay slm waxaad ku dadaashaa wax ku anfacaya taasi waxa waa akhdu lasbaab xirsigii iyo dadaalkii la imow asbaabtii qaado ha gaabinin muxuu ahaaye ha hagranin juhdigaaga inta ugu badanaed heli karta bixi ixris calaa maa yanfacuk wastacin billaah allana kaalmayso waa labadaa tiir wa ayi camal oo bini aadamkuu doonayo inuu najaax ka gaadho ama camal adduunya ha noqdo ama camal aakhira ha noqdee labadaa tiir buu u baahan yahay inuu juhdi iyo dadaal inta ugu badan addoonku bixiyo oo shaqada ay hawshaa ku bixiyo iyo inuu rabbi kaalmaysto tabaaraka wa tacala oo alla kaalmadiisa uu helo ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah walaa tacjis hana caajisin hana caajisin bimacnaa waxa weeye haddii marmarka qaarkood fashal kugu yimaado fashal kugu yimaado fashal jusi ah ama caqabaad kugu yimaadaan ha soo noqonin ha caajisin inqiaac yuusan kugu dhicin hawsha wad saddexdaas jumlaha marka kugu filan ixris calaa maa yanfacuk oo akhdu lasbaab ah istacin billaah oo kaalmada ilaahay oon laga maarmin ah laa tacjaz hadday caqabaad kugu yimaadaan ariiqa aad hayso ha soo laamin caqabaadka isku day inaad shidhood ka gudubto saddexdaa jumlo baa macaanidaasoo dhan uruurinaya sidaas daraaddeed ayaa waxaad arkaysaan muxuu ahay nabiga sidoo kale xadiidkii uu dhihi jiray acqilhaa watawakal cala allah acqilhaa watawakal cala allah hasha dabar waa sababkii hasha dabar oo xidh lugta ka xidh markaad xidha kadibna ilaahay u tala saaro rabbi kaalmayso xadhiggaasi waa sabab laakiin hasha inuu hayo oo kuu celiyo hawl ilaahay u taallo way hadduusan rabbi kuugu kaalmayni ma hayn karo laakiin haddaad rabbi kaalmadiisii iyo dadaalkii isku darto waa sax haddaadan hashiiba dabrinoodan xidhinna oo tidhahda ilaahay baan u tala saartayna nacas baata taas man waa inaad kulmiso bayna akhdi اlasbaab wa tafwiidi الnataa'iji ilaa musabib اlasbaab tabaaraka watacaala labadaa qodob marka waa inaad isku darto asbaabta maxaa ka mida marka asbaabta keeni karta inuu ruuxu qiyaadadiisii hongaankiisa ku najaxo asbaab badan wa waxaa ka mid ah inuu ruuxu ku sifaysan yahay sifaadkii qaa'idka naajixa ah hogaamiyaha naajixa sifaad buu leeyahay sifaadkiisi waa inuu leeyahy sifaadkaasi laba qaybood waay qayb waa mawhiba rabbaaniya ilaahay baa addoonka siiyaba oo marka horeba dad waxaa jira ayagoon kasbanin caqligooda iyo xinkadooda iyo xikmadda rabbi siiyey mawhibo rabbaani ah qaa'id ah midna muwasafaadka qaarkoodna waa muktasab oo min khilaali tajaaribta iyo nolosha dheeree ruuxu maraya buu ka kasbanayaa sifaat ulqiyaada labadaba ruuxa jamciye baa u fiicano ilaahayna inuu siiyey oo quduraad iyo mahaaraatulqiyaadana uu leeyaho rabbi siisma ah siismo rabbi ah midda labaadna inuu tajaaribna leeyahay oo noloshana wax badan ka faa'iidaystay qiyaadadu marka waxa weeyaan qodob waa qodob kaasoo ruuxu inuu sifaatulqaa'idi naajix inuu leeyahay oo maxaa ka mida maalan caqli waa inuu leeyahay raajix ah cilmi naafica waa inuu leeyahay cilmigii wax lagu hogaamin lahaa ee naafic ahaa waa inuu leeyahay qudra iyo awood qiyaado waa inuu leeyahay alquwa shaqsiya quwa shaqsiya ruux shaksiyadiisu iyo dadnimadiisu xoog badan taha waa inuu waa inuusan daciif ahayn hadduu shaksiyadiisu ay daciif tahay lababa ma kala goyn karaba waxbana ma hogaamin karo ha sabirkeedii male adkaysigeedii male dulqaadkeedii male qiyaadadu waxay u baahan tahay muwaasafaad khaasay u baahan tahay waa inuu marka qudro iyo quwad u leeyahay waxaa ka mid ah aljur'a washajaaca waa inuu leeyahay dhiiranaan iyo geesinimo go'aan qaadashay u baahanta taxadiyaad adag oo kugu imaanaya kala fiiqid bay u baahantahy iyo kala goyn xaalaad aad adag waajihideeday u baahan tahay haddaadan jur'adii aad ku go'aan qaadan lahayn ama ku tillaabsan lahayn oo daciifu ra'yi tahay ama aad fulay tahay qaa'id ma noqon karta sifaadkii qiyaadadu waa maqanta saas way macana waa in aad jur'a leeyahay way macana sifaadkay ka mid waxaa ka mid ah alxifd wاlamaana inuu ruuxan ruux ammaano leeyahay wixii yani uu hayey mas-uuliyaadkii xifdinaya wixii lagu ogaa ilaalinaya ammaano le waa inuu yahay waa ka mid waxaa ka mid ah asakhaa wاljuud waa inuu deeqsinimo leeyahay gacan furayn waxaa la yidhahdaa albakhiil ma noqdo hogaamiye ma noqdo saas daraaddeed baa waad garanaysaan nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi reer baa u yimid qolo wafdioo reer ka socota baa nebiga u timi sal lay slam markaasaa wuxuu yidhi yaa ugaasidiina hebel baa noo abay dheh markaasaa wuxuu yidhi nebigu waxay yidhahdeen ka warrama waa nin fiican bay dheheen laakiin waxoogaa waxaan ku xamanaa waa bakayl bakayl ugaas idiin noqon maayo buuri waa bedelay nebigu salawatu rabbi waslamu calayh maxaa yeelay bini aadamka waxaa lagu kala wado waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a gacanta haddaad marka gacantaadu laaban tahay waxba yar hatee aad kala wadi karta ma jirto haddaad bakhiilta waxaa ka mid a yacni cadaaladda iyo inuu ruuxu jawrku ka fogaado sifaadka qaa'idka naajixa waa inuu caadil yahay waa inuu raciyaddaas iyo dadka ruux walba mansiladuu mudan yahay dajiyo dadka u kala exanin u kala garsooro lanna ilaahay tabaaraka wa tacaala nidaamka caadilka ah xataa gaalba ha xukumee nidaamka caadilka ah maca kufrihi inuu sii jiraa dhici kara laakiin nidaamka jawrka iyo dulmiga ku salaysan ninka ugu sarreeya muslimba ha ahaadee ma jiro waa sunno rabbaaniya lanna dulmigu waxbuu baabi'iyaa sifaatkaasoo dhan baa marka looba iyo kayrkoodba ruux waa inuu sifaatulqiyaada leeyahay warka murtidiisa macna qur-aankuna waxbuu ka tilmaamay qur-aanku sifaatka waxbuu ka tilmaamay maalan fii suurati albaqara reer bani israa'iil markay yidhaahdeen ibcat lana melikan nuqaatil fii sabiili illah nin boqor ah nabigoodii bay ku dheheen nin boqor ah noo soo saar aanu jidka ilahay ku dagaalanay nin hogaamiye oo na hogaamiye markaasaa wuxuu ku yidhi ka rabbi ka warramay tabaaraka watacaala wa qaala lahum nabiyuhum ina allaha qad bacaa lakum taaluuta malika taaluut buu rabbi idiin soo saaro oo idiin doortay inuu boqor idiin noqdo oo idin hogaamiyo markaasaa waxay dhaheen annaa yakuunu lahu lmulku calayna wa naxnu axaqu bilmulki minhu walam yuuta sacatan min almaal see buu boqor noogu noqonayaa iyo hogaamiye annagaa ka mudan xoolo uu boqor ku noqdana ma hayo nin xoolona ma aha oo de meesha waxaa ka muuqata ninkii xoolola un inay madax ka dhigan jireen sida haddaba jirta marka ninkan xoolona male annagaana ka mudanoo waxay yidhahdaan tafaasiirtu waxay ka wadaan qoysaskii soo talin jiray ee hoggaanka lagu yaqaanayna maaha xoolo hadda kursigan lagu siiyana ma wato oo ma laha saas daraaddeed see buu madax noogu noqon karaa أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم آه. إلهي با كركي نكدرت سو إلهي ننكو دونا إساقو هقانو مدي بانك فقير ها مسكين ها إلهي با مسؤول إذين كرقي حق الربي بي دور شدو كتب الله صومك عابي وحونا الربي أسيادي أو ديراد أسي علمي إيا جسمي فتسنان شركي سنو فتسن يهي علمي سنو فتسن يهي basta waa ziyaada bimacnaa ilaahay wuxuu ugu deeqay cilmina waa uu leeyahay wax ku hogaamiyo xooggii jidhka ee mas-uuliyaddan uu ku xambaari lahaana waa leeyahay soo laba sifa ma labadaas sifaa loogu dooray oo uu idinla dheeriya amaa xooluhu sifaadka qiyaadada iyo hoggaanka la ysugu dhiiba maba ahaba leanna xoolaha nacas baa xoolo yeelan kara sooma nacas doqon ah baa xoolo yeelan kara oo ilaahay siin karaa sooma marka sifaatulqiyaada ma aha qaa'idka marka la xolanayana xoole ma leeyahay laysma weydiiyo laakiin cilmi ma leeyahay caafimaadkii iyo jidhkii awooddii uu hawshan ku qaban lahaa ma leeyahay jidh mac ahaan ma u caafimaad qabaa leanna dagaal buu ummadda gelin wuu hogaamin khataro badan baa la rabaa inuu u badheedho saas daraaddeed waa inuu jidhkiisuna caafimaad qabo sida qaalibka ah sidoo kaleetana uu muxuu ahaaye cilmigii aqoontiina uu leeyahay nabiyulaahi yuusuf calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam sidoo kale waa kii ninkii boqorka ahaa markii uu la kulmay ee uu ka codsanayay inuu xilka u dhiibo wuxuu idhi ijcalnii calaa khazaa'ini اlardi waxaad iga dhigtaa khasnadaha dhulka midka mas-uulka ka ah ee u sarreeya iga dhig bimacnaa khasnadaha dhaqaalaha wadanka iyo dowladda igu wareeji ana mas-uul ka noqday waa meesha hadda laga yidhahdo wasiirka maaliyadda xilka maaliyadda igu wareeji muxuu ku cileeyey innii xafiidun caliim waxaan ahay nin xafiid ah oo wixii loo dhiibta aan khayaamayn ilaalinaya ammaano leh caliim ahoo shaqadanna garanaya sooma shaqadanna waan aqaanaa oo waan garanayaa dhaqaalaha iyo qaabka loo maamulo oo cilmigeedii aqoonteedii waan leeyahay ammaanana waan leeyahayoo nin wax isdaba marinaya ama wax khayaamaya ama xoolihii dadweynaha dhacaya ma ih labadaa qodob buu asaas ka dhigay sooma marka waxay ka mid tahay nusuusta tilmaamaysa sifaadka qaa'idka ama hoggaanka naajixa noqon kara waa inuu xafiid yahay hadduu tuug yahay oo tuug wax u dhiibato ya soo kaxadi maayo waa tan maanta ina haysata wa tan maanta dadka haysata wa wuxuuba meesha ugu ordahayaaoo meeshaba u tagahayaaba meelaha waxoogaa dhadhan kaleba horta laisku layna meelaha dhadhan kale dhaqaalaha wadanka uu ka soo galo meeshaasaa lagu tartamaya maxaa loogu tartamayaa ma dan ummadeed maya waa dan khaas talaa la rabaa in la kala xado nin tuugah oo diinlaawo adiga markaad waxu dhiibato ha ka sugin inuu najaxo oo ku guulaysto hadafkii iyo ujeeddadii qaa'id naajixa ma noqon karo laa nin dadkii siixadahaya oo wadankii siixadahaya oo isagu farihiisa kala xadahaya ninkaasi waxba mas-uul ma noqon karo hadduu noqdana qaa'id ma noqon karo naajixa oo muxuu ahaaye wax hirgelaya ma noqon karayo fii suurati alqasas sidoo kale rabbi tabaaraka wa tacaala markuu ka warramayey nebiyullaahi muusa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu ka tegey muxuu ahaayey masar intuu ka tegey madyan u ah madyan waa ka ugu tegey labada gabdhood ee ceelka qisadii ceelka xogaaga xaynta adhiga ah ceelka la dul joogay ee wax u waraabiyo waa kadibna waa kii caawiyey oo muxuu ahaayey xoolihii u waraabiyey akhiiran waa kii u tegey labada gabdhood aabbahood qisadu way iska dheeray laakiin muhiimaddu waxa weeye labadii gabdhood mid ka mida waa tii aabbaheed u jeedisay yaa aba tista'jirhu aabbow ninkan ajiir ka dhigo inoo shaqaale inna khayra man ista'jarta alqawiyu alamiin nin aad ajiir ka dhigatood hawl u dhiibato waxa ugu khayr badan mid xoog badan oo shaqadana qaban kara kartideedii awooddeedii leh amiin ahoo haddana aan khayaano lahayn somaartan bimacnaa wax weeyaan li'anno hoggaanku ama qaa'idku waa ajiir qaa'idku waa ajiir yuu ajiir u yahay waddanka iyo mujtamacuu ajiir u yahay ijaaro waa wuu u shaqaynayaa saas daraaddeed abubakr sidiiq radi allahu canhu markuu xilka muslimiinta qabtay saxaabaduu la tashaday wuxuu yidhi waan shaqaysan jiray reerkayga biilkiisa anaa soo saaran jiray maantana mas-uuliyaddii xilkii muslimiinta ay mashquuliyey wixii aan heli jiroo reerkayga ku biilan jiray waa in baytulmaalka aan ka qaato leanna waa ajiir wuxuu shaqaalo u yahay waddanka iyo mujtamaca ayuu shaqaalo u yahay marka waxay leedahay aabbow ajiir ninkan inoo shaqaale adhiga ha inoo raaco ha inoo shaqeeyo laba sifaba waa nin xoog badanoo horta shaqadan qaban kara waa midda labaade waa nin aaminahoo aan ina khayaamayni ina siraynin markas aayaadkaasoo dhan waxay tilmaamayaan ruuxa qaa'idka noqonaya markuu najaxayo oo ku najaxayo hadafkiisa waa inuu leeyahay sifaatu alqaa'id annaajix waa inuu leeyahay oo sifaatka aan tilmaanay kuwa kale ka mid yihiin macna oo ay ka mid tahay taqwa allahi tabaaraka wa tacala waistishcaar almas-uuliya waa inuu ruux ruux ilahay ka baqeeye xilkanna culayskiisa dareemaya xilkanna culayskiisa dareemaya saas daraaddeed ba shareecadu waxay tidhi ninka xilka weydiisanaya yaan loo dhiibine mid aan weydiisanaynin ha loo dhiibi leesh li'anna kan weydiisanaya mas-uuliyaddan iyo culayskay leedahay iyo alla kacabsigeedii baaba ka maqanba marba haddii uu danaysta yahay oo mas-uuliyaddan uu rabo inuu ku dangaadhana in gacanta loo geliya ma bahaba li'anna qacan waa fashilmaya qacan waa fashilmaya sidaas daraaddeed hogaamiyeyaashii muslimiinta ee najaaxa ilaahay tabaaraka wa tacaala meel weyn ka gaadhsiiyey waxay ku najaxeen intiisa badan wuxuu ahaa alla ka cabsi iyo mas-uuliyaddan iyo xilkan dareenkiisa culayskiisa ay dareemayeen saas way macnaha marka waa kii cumar ibn khataab radi allahu canhu dhihi jiray haddii ay baqal ku simirraxato meesha la yidhahda shaam waxaan ka baqayaa in cumar loo soo istaajiyo maalinta qiyaamadoo la weydiiyo oo la yidhaahdo maxaad jidka ugu hagaajin weyday meeshay ku turunturootay ku kuftay maxaad u hagaajin weyday cumarow in lidhahaan ka baqaya istishcaarka u fiirsa xataa wuxuu ka fikirayaa xayawaanaadka xayawaanaadka iyo noolaha aan bini aadamka ahayn dhibka soo gaadhaya cumar wuxuu leeyahay in lay weydiiyaan ka baqaya bini aadamkii ka warran marka tafaqud kawarhayn xanuun jiifla'aan uu ka murugsan yahay mas-uuliyaddan iyo culayskeeda alistishcaar bilmas-uuliya waa qadiyad muhim ah safiih aan waxba kala garanaynin oo mas-uuliyaddanba ay la tahayba wax iska fudud ku danaysa keliya ay ka tahay yacni inuu ku najaxaayo waa masalo fudud maa masalo fudud maa waxaa ka mid ah asbaabta iyada waxaa ka mid ah inuu ruuxu mas-uuliyadda uu tadarub sameeyo nooc tababar ah iyo durbe ah waa inuu qaato oo soo barto qaabka wax loo hogaamiya hadda dee jaamacaad baa loo furay oo kuliyaad khaasaa loo furay oo tacliin muxuu ah khaasuu leeyahay see dadka loo hogaamiyaa waagaas hore ee salafkii iyo wakhtigii yani muslimiintii horena waxaa dhici jirtay caruurtooda caruurtooda ay doonayaan inay hogaanka uga dambeeyaan iyo xilka waxaa la samayn jiray macallin gooniyaa loo qaban jiro la odhan jiray muadib muadib madaxdii haddaad muslimiinta akridaan nin walba caruurtiisu muadib bay lahaan jirtay muadibkaasi waa macallin khaas ah oo si khaasa muxuu ahay ugu shaqeeya oo ilmahan tababara muxuu ku tababaraya akhlaaqdooda muxuu ahaayey ee dadnimadooda caqligooda say wax ku hogaamin lahaayeen muwaasafaad wuxuu siinayaa khaas ma ujeeda taas waxaa ku tusaya oo macnahaasi isagana laga faa'iidaysanaya xadiidkii nabigeed garanaysaan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ee rasuulku dhihi jiray ma jiro nebi ambiyada ka mid ilaa waqad raca alghanam soo garanaysaan nebi ma jira ambiyada ka mida ilaa adhi wuu raacay markaasaa waxay dhaheen walaa anta ya rasuul allah ma xataa adiga markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam xataa aniga waxaan u raaci jiray quraysh baan ugu raaci jiray waxoogaa shilima ah waxoogaa qaraariid ah qaraariidu waa qataadiic qataadiic saas wax dirhamka marka la jajabiyo qaybihiisa jajabka qayb ka mida la yidhah qiraad ladaha marka waxoogaa lacag ah baan ugu raaci jiray culimmada sharax xadiidka sharaxday sida ibnu xajar iyo kayrkii fatxulbaariga markay xadiidka macaanida ku jirta ay sheegayaan baa waxay leeyihiin waxa ambiyada adhiga loo raaciyey waxaa loo tababarayaa siday bini aadamka u hogaamin lahaayeen tababar rabbaaniya maxaa yeele waxay leeyihiin xoolaha adhiga iyo bini aadamku meelo badan buu iska shabbahaa yacni wax wey waa kala duwan yahay waa kala yaacahayaa waa yaryar yahay yacni islama socdo islama socdo inta badan geela iyo lo'diiyo way isfiirsadaan laakiin adhigu koox yar hadday is heshaba way iska tagtaa xagga iska aadi waa bini aadam oo kale xaggu kana iska aadi sidoo kaleeto adhigu wax kasta oo ka mida duurjoogta kuwooda tabarta darana xataa way cunaan jiifaaga iyo guduudanaha iyo dawacada iyo kuwa tabarta darana xataa way cunaan sooma intaan la gaadhin ruwaa iyo waraabe iyo muxuu ahaayey muxuu ahaayey weer iyo yeey iyo intaan la gaadhin libaax iyo kuwa yarkaa xataa cunaa sidaas daraaddeed waxaa badan cadowgiisaa badan bini aadamkuna waa sidoo kale adhigan marka ambiyada iyo rususha la raacinaya wax kale maehe waxaa loogu tababarayaa siday u hogaamin lahaayeen bini aadamka markii xilkiisa loo dhiibo soo ma arkaysaa taasi waxay ka qaateen markoo laga qaadanayaa qaa'idka naajixa waa inuu leeyahay tajaarib leeyahy tajaarib saas way macana sidaas daraaddeed waa inuu hoos wax ka soo maamulo waa inuu horta reerka qoyska maamulo qoyska maamulkiisa waa inuu ku najixo qoyska markuu maamulo haddana wax yar kor waa uga kaco qiyaadadii iyo hogaankii dadka sidii loo mali baranaya waa ka tegayaa wax yar tuuluu maamulaya ka hor macallin buu noqonayaa arda waxoogaa boqol abuu maamulaya waa ka tegahayaa imaam buu noqonayaa masaajid ay dhowr boqol ku tukanayaan buu maamulaya waa ka gudbahayaa tuuluu maamulaya waa ka gudba wahaakada siduu taraqigaa u samaynayo tajaaribta uu kasbanayo buu wuxuu gaadhayaa inuu noqdo markaa qaa'id oo mujarab ah ama mujarib ah kolba kaa tidhahdaba qaa'id yani mujaribuu noqonaya hadduu marka ugu horraysaba xilka fudud ee yar ku kufana oo ku fashilmana dee ka weyn maxaad ugu dhiib adig taas oo qalad ma nimankan hadda soomaaliya ku hardamahayey oo habaarka qabay naagahoodii carruurtooda haddaad fiirisaan waa faashilin soosaas ma war taladii qoyska iyo qiyaadadii ugu hoosaysay nin ku fashilmay xilkii ugu sarreey miyaa loo dhiibaa waaba faashile ya mise wax weeyaan muxuu ahay waxay soomaalidu dhihi jireen habartii xaabada qaadi weyday ee muxuu ahay in kale ku soo dartay soo unla kufi mayso aaway midda tahay marka qaa'idku waa inuu ilaa xaddi maa tajaarib leeyahay tajaaribtiisuna waa inuu najaaxaad leeyahay najaaxaadkiisaasaa midda weyn lagu dhisaa najaaxaadkaas baa midda weyn lagu dhisaa taasina waxa wey iyadana xadiidkaasa laga qaataa waxaa ka mid a waxyaalaha keeni kara inaad hogaankaaga ku najaxdo iyo asbaabtaas in ruuxu uusan muujinin dadaal iyo xirsi fara badan oo mas-uuliyadda iyo xilka uu ku mana u qabo bimacnaa waa inuusan warsanin waa inuusan raadsanin waa inuusan ku dadaalin waa inuu intuu ka carari kara ka cararo asagoo oon raadsanin oon ku dadaalin haddii si alle loogala maarmi waayo sidaa loogu keeno markaa waa loogu kaalmayna haddiise laakiin intuu cayrsado iyadii eryado xoolo ku bixiyo yacni waxa ololo u galo sidaa ay ku soo gasho loogu kaalmayn maayo waana fashilmaya waana tan maanta taagan waxaa ku tusaya xadiidkii cabdiraxmaan ibnu samura fii saxiixi muslim iyo bukhaari labaduba nabiguu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh yaa cabdiraxmaan ibnu samura cabdiraxmaan ibnu samurow laa tas'al ilimaara madaxnimada ha warsanin madaxnimo iyo xil iyo hoggaan ha dalbanin hana doonin ha raadin maxaa yeelay fa innaka in uutiitahaa can mas'alatin haddii weyddiisi aad weyddiisatay iyo codsi adugu aad codsatay lagugu siiyo wukilta ilayhaa waa lagu tala saaran farahaa lagaaga qaadi adiga iyadaa laysu kiindaynaya adiga iyo iyada baa laysu kiindayn lagugu kaalmayn maayo wa in uutitahaa can hayri mas'alatin haddii lagu siiyo adigoon warsanin oon weydiinnin oon ku dadaalin oon kharash ku bixinnin oon u dagaalamin haddii layskala kasaadoonto oo dadku kula soo doontaanna oo sidaa markaa ku qaantana ucinta calayha waa lagugu kaalmayn buu nabigu ui salawatu rabbi waslamu caleyh yaa kuugu kaalmaynaya allah tabaaraka watacala markaan ka soo hadlaynay labada tiir ee inay qiyaadadaadu najaxda asaaska u ah waxaan soo sheegnay laba tiir oo ah kow inay tahay asbaabteeda inaad qaadato talabaadna inay tahay icaanatullahi tabaaraka watacala soo ma ayib icaanada ilaahay waxaad ku heli kartaa inaadan arrintan dadaal ku bixinin haddaad imaamnimadiiba lagaa kari waayeba oo dagaal iyo abaabul u gasho oo muxuu ahaaye qalqaalo aad gasho oo tidhahdo war masaajidin ha lai dhiibo lagugu kaalmayn maayo maalintan dambe adoo cararhayo baad ka bixi ama waad ku galgalan dugsigii aad mas-uulka ka ahayd haddii wixii intaad qalqaalo gasho war meeshan ta anaa u soo horreeyey anaad iigu timaadeen hawshan aniga ha lai dhiibo anaa lai dhiibo warukaad laaluush iyo kharashsiin iyo kan qalqaasho lagugu kaalmayn maayo dugsigaaguna barri wuu dumi wuu dumi adoo cararhayn baa lagu arka qadiya qadciya wa marka maxaa la doonayaa ha weyddiisanin ha ku dadaalin ka fogow ka carar walaalkaa ku riix walaalkaa ku riix soo garan maysaan saqiifatu bani saacida markay saxaabadu ridwanullahi calayhim nebigu dhintoy xilka isu magacaabayeen abubakar iyo cumar iyo wixii dhex mara soo garan maysaan isaguna kana iska riixo war qabo war iga daayo qabo marka wax way bahashan ciyaar ma haddii qaabkay kugu soo gashay uu qaabkaa yahayna waa lagu kaalmayn haddii dadaal aad samaysay ay kugu soo gashayna shoryaako markaas hawlkuu taallaba adaa garanay asbaabtay ka mid ta asbaabtay ka mid ta asbaabta waxaa ka mid a aad ku najixi karto xilka haddaad qabato oo laguguba imtixaanaba tarku اlاstibdaad واlاstishaara maca ahli الra'y inaad digtaatarnimada iska ilaaliso dadka ra'yigalena aad la tashato digtaatar inaadan noqonin keligii taliye oo wixiiba intaad qaadatood marooqsato inaad tidhaahdo aniguna aamiir baan ahay idinkuna ma'muuriin baa ti wabilahi towfiiq kala socda soconays caqligu waa qaybsan yahay maskaxdu waa qaybsan tahay inbaa alla ku siiyey inbuu dadka kala geliyey ma waxaad ka xun tahay haweenaydii boqoradda ahaydee ka talin jirtay muxuu ahaaye saba sooma yaa ayuha almalow aftuunii fii amrii maa kuntu qaaicatan amran xataa tashhaduun markay xaaladdu xumaatay oo waraaqdii nebi sulaymaanoo socoto u timid oo uu leeyahay isa soo dhiiba haddii kale meeshii inaad idinku imaanaya xaajadu waa qadhaadha waa hawl qaran wadanka dhan iyo dadka dhan in la qabsaday bay khatar ku jirtaa go'aan ma qaadan karto waxaa la yidhaahdaa mowqifkaa ay qaadatay waa mowqifkii ugu habboonaa oo ruux u qaadan lahaa wey dadkeedii alra'yiga isu keentay war maxaa inala quman taladoodii waa kuwa dhiibay marka marka inaad ka tala xumaato oo xooga aad noqoto oo nin intuu ismahadiyey maxaabaad uga baahan tahay oo dictaator noqoto oo keligiteliye noqotahay waa waxyaalaha ku hadlayn kara wey ra'yiga raadi oo dadka la tasho waa ka rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh lagu yidhi وشاورهم في الأمر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله نحريس ربي درتي وحكى ربي كأهت أياد أقود دبع سنتي ضدكن حداد أهان لهايد مد فضي أه وعرب أذك haliida alqalbi qalbigiisuna qallafsan yahoo naxariis lahayn carabkiisuna uusan dabacsanayn haddaad ahaan lahayd lanfaduu min xawlika dhinacyadaada way ka kala carari lahayen ruuxaadan adinkiisana ka nabadgelayn afkiisana aadan ka nabadgelayn qalbigiisana naxariisu ku jirin ma nin baa soo ag fadhiisanaya ya waabad xujowday buu kudhihi waaba kaa takhalusi soo lagaa kala carari maayo marka rabbi tabaaraka watacaala dabacsanaantaa uu ku siiyey ayay dadku dhinacyahaga u soo urureen saas daraaddeed ba asxaabu rasuulillahi sal lay waslam maxay jeclaan jireen mujaalasat lmustafa salawaatu rabbi wasalaamu calayh hadday noloshooda helayaan daqiiqad walba inay la fadhiyaan way la fadhin lahayen sooma baynamaa boqorada laga cararo oo madaxda laga cararo oon loo soo dhowaanin ayagu waxay jeclaan jireen inay la fadhiistaan maxaa yeelay inuu khayr uga yimaado mooyaane shar kaga yimaada mayna ka baqi jir markaasaa rabbigii wuxuu amray rasuulka salawatu rabbi wasalaamu calayh facfu canhum baa laiska cafi koodii khalad gala ha ku taagsan wastakfir lahum ilaahayna dembidhaaf u weydii washaawirhum fi lmri arrinkana kala tashaa layidhi arrinka kala tasha hadda u fiirsada nebiga allah baa maamulaya sooma allah baa maamulaya wixii khaldamo waa la saxa samadaa laga maamulaya asaguna waa arjaxu nnaasi caqlan salawaatu rabbi wasalaamu calayh dadka ninkii ugu caqli raajixsanaa wey taladana xaggee lagala talinayaa min fowqi sabci samaawaatna waa lagala talinaya isagoo ay sidaa taho waxba ayna dhaafeen ayaa haddana waxa laleey washaawirhum fi lamri saxaabadaada la tashaa laleey yani meeshaa waxa weeye innagaa shuruucda laynoo jidaynaya marka inaadan dadka ka maarmin iyo taladooda baa lagu tusaya mu'miniintana rabbi waa ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala ee yidhi wa amruhum shuuraa baynahum arrinkoodu waa wada tashi arrinkooda wix masaalixda caamka ka dhacaysaay waa kuwo ay ka wada tashadaan laakiin markii la tashado qadiyadda la rogrogo oo go'aanku soo baxo markaasi labaclabaca looma baahna labaclabac iyo lugna horay u qaad mid soo celi looma baahnee fa idaa cazamta ee tawakkal cala allah caziimay markaa u baahanta waataan ka soo hadallayo quwatu shakhsiya iyo jur'a waa inaad leedahay go'aanku markuu soo fula aad ku fuliso haddaad labaclabca tahay oo taladii iyo ijraa'aadkii wada tashiga markaad soo dhammayso go'aankii kuu soo baxo aadan fulin karin fulay tahay waxaa ma qaban karti markaa isluweyn hawsha iska wareeji hawsha iska wareeji waraxima allahu man carafa qadra nafsihi sidaas way macnaha marka inaad dadka la tashato nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayh sida saxaabadu leeyihiin wuxuu ahaa dadka ninka ugu badan tashiga xataa arrimihiisa khaasku kala tashan jiray soo garan maysaan qadiyadii ifkiga qadiyadii been abuuradka soo garan maysaan xataa wax kale iska dhaafay cali bn abi aalib waa kii la tashaday usaamat bni zayd waa kii la tashaday markii ugu dambeeyey xataa muxuu ahaay gabadhii guriga ka talin jirtay bariira waa kii nebigu warsaday sooma soo garan maysaan marka waxaasoo dhan waa qadaayaadkiisa khaaska wey qadaayaadka caamkaa iska baddaan beder baad garanaysaan mawqicii istraatiijiga ah ee nebiga la qumanaaday in la dego waa kii saxaabigu ka taliyey ee iska bedelay nebigu salawatu rabbi waslamu calayh uxud baad garanaysaan ha nebiga taladiisu waxayd magaalada gudaheeda aan ku dagaalanno nimankii waxoogaa xamaasaysnaayee saxaabada ahaa dagaalkii beder ka qaday baa yidhi sheekhu nebi allow bannaanka inoo saar ha magaalada gudaheeda yaan laynoogu soo gelin bannaanka inoo bixi nebigu salawatu rabbi waa kii labistay oo markuu labistay kadib ay yidhahdeen rasuulillahi malaha malaha ka ra'yigaagii baa fiicnaa nebi hadduuba labisto labiska ma dhiga ina socodsiiyo sooma hadda ogaada markii la tashadayoo taladoodii nebigu u raacayna waa kii dagaalkii bannaanka marka loo baxay lagu jabay soo garan maysaan waa lagu jabay magaalada haddii lagu dagaalami lahaa nebigu wuxuu ku riyooday isagoo oo ku jira dhufays dhufayskana wuxuu ku sheegay inay tahay madiina magaalada dhufays bay ahayd haddana maca daalika isagoo riyadaa riyooday buu nebigu sal alay waslam ku raacay nimankii saxaabadiisa taladii markay saas ay arkeen markuu ku raacayna waxaa soo baxday taladii in lagu guuldarraystay oo lagu jabay haddana maca daalika ma uusan dhihin warheedhaha waadna lugoyseen warheedhaha waadna lugoyseenoo taladiinni waa lagu jabay waa sidaynu inagu dhan sooma wax waa la tashaday waa la rogrogay sidana dadka la qumanaaday ra'yigaagii haddii laga tego ra'yigan la qaatay ku fashilidda iyo ku guulaysigu ilaahay bay la jirtaa sooma hadhihin marka hadda kahor baan ka taliy aniga horaan baan ka talinay taladanadii baa la diiday taladanadii baa la diiday soosina inay dhacdo ma war saas ma adiguna markaa talinaysa way kula ahayd kan kale walaalkaa ee taliyana way la tahay qadiyaduna waa qadiya ijtihaadiya ilan qadiyad nasle sideedaba laguma ijtihaad sooma tashi ma leh qadiyad nasle ma qadiyad waa ijtihaadiya sidaas daraaddeed baa waxa weeye mas'alada tashiga inuu qaa'id ku tashado oo dadkiisa la tashado oo ra'yi weydiiyo xataa wax kale iska dhaafe dumarku nabigu la tashin jiray salawatu rabbi wasalaamu calayh xataa dumarku la tashin jiray soo garan maysaan sulxulxudaybiya sulxulxudaybiya markay saxaabadii ay arrintii ku adkaatay nebiga salawatu rabbi wasalaamu calayh oo intuu amar bixiye oo yidhi xoolahana gowraca timahana xiirta waa noqonaynaa waa kuwii saxaabadu amarkii fulin waaya xaajadu qadharaat ummu salam u yimid nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh soo qisada garanaysaan ummu salam u yimid ummu salam arrintii u sheegay ummu salama taladii guusha keentay ee ilaahay tawfiiqda ku keenay yay bixisay soo ma garanaysaan waa inuu markaa ruuxa qaa'idkii uu leeyahay tawaaduc uu dadkiisa kula tashan karo kibirka iyo qabkiiyo isla weynanka iyo adaa isku filantaas waa wax wax khariba nebigana hadyigiisa sidaasuu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh khulafaa uraashidiin iyo qiyaadaadkii muslimiinta iyo hoggaankoodii khayrka lahaa ayagana markaa taariikhdooda dib u fiirisaan amtilo aad u fara badan baad ka helaysaan oo ku saabsan arintaa iyada waxaa ka mid ah asbaabta loo baahan yahay inuu qaato ruux hadduu doonayo inuu hogaankiisa ku najaxo albiaana asaalixa albiaana alsaalixa dad la taliyayaal ah muqarabiintiisa ka agdhow ee la talinaya waa inay dad saalixiina yihiin dadka kugu wareegsan hadday dad xun noqdaan way ku kharibayaan xumaanna kaa qaban maayaan wanaagna kuugu kaalmayn maayaan xadiidkii caaisha radi allah canha abu daawuud iyo bayhaqi ay soo saareen sheekh albaanina uu saxiixiyey ayaa nebigu wuxu yidhi sal lla lay waslam idaa araada allaahu bilamiiri khayran markuu ilaahay ruuxa madaxda uu la rabo khayr jacala lahu wasiira sidqin wasiir wanaagsan buu alla u sameeyaa ruux la taliyaa oo wanaagsan bitaano wanaagsan in nasiya dakarahu wa in dakara acaanahu hadduu xalmaanana wuu xusuusin hadduu xusuusan yahayna wax ugu kaalmaynaya waidaa araada allahu bihi hayra dalik waxaan khayr ahayn hadduu ilaahay la doono amiirkana jacala lahu wasiira suu'in wasiir iyo la taliyo xun baa loo yeelaa markaa in nasiya lam yudakirhu wain dakara lam yucinh hadduu xalmaamo oo gafana ma saxo haddii uu macnaha waxa weeye saxmana uguma kaalmeeyo waa lugooyo sooma fircawn waxaa lugooyey waa dadkii ku wareegsanaa la taliyaasha atadaru muusa wa qawmahu liyufsiduu fi lardi wayadaraka waaalihataka bay ku dhaheen war muusiya reer bani israiil baad faraha ka qaadi muusow fircoonow oo saasaad ku dayn haddayni baa layidhi haye la daba oradiyo maxaa ka dhashay la daba yaaciye maxaa ka dhashay waa saas ninka xun waa ku lugoynaya allah markuu kula rabo inaad ku guulaysatood ku najaxdo dad wanaagsan buu hareerahaaga keenaa madaxda adduunka maanta joogta waxa kharibay waxaas waa sooma nin uun muxuu ahaay yesman ah yesman oo uu sacbiya adaa quman uun dhaha bas adaa quman waxbaba aan ka reebinba saasay rabaan ninka raggaa ee yidhaahdo war sidani ma sacsana sidani waa khaldan tahay sidan wax ka bedel ma rabaan ila ninka madaxdaas sidiisaba wuxuu rabaa in loo alalaaso oo loo sacabiyo warkaadi alalaas iyo sacab mehe qadiyadu waaba meesha taalle waxaa lagula saxo maya sooma marba haddaad dadka noocaasa isku wareejiyadu raadiso fashal weeye barnaamijkaagu socon maayo maxaa yeelay midkan bool buu kaa siibi kan xiniyuhu ku qaban kan lugtuu ku hayaa kan xoolihiibuu xaday kan sirtaadiibuu bixiyey kan gaaluu ku xidhan yahay wax kuu soconay maba jiraba mid adoo god ka soo dhacayo boqol kusii dhacahayo inuu kusii turuturiyo mooyaane waxba kula qaban maayo laakiin ruuxa saalixaa iyo bitaanada wanaagsan markay kugu wareegsan tahay waa muraayadaadii wa almuminu mir'aatu akhiih sooma waa muraayadaadii wey xumaantooda dhan bay ku tusayaan waad is arkaysaa xaggeed ka khaldan tahay maxaad gaftay xaggeed ku socotaa kulli bay kuu iftiiminayaan talay ku siinayaan marka asbaabta najaaxay ka mid tahay markaan ka hadlaynana madaxweyne keliya kama hadlaynee mas-uuliyaadka hoosaan ka hadlaynaa haddii adigoo guri lahoo mas-uul guri ka ah hooyo wanaagsan alla ku siiyo xaas wanaagsan ku siiyo oo kula talisa oo ceebtaada ku tusta soo wax wanaagsan ma haddii islaan kharibanoo balaayo qabta lagugu sallidana ya qayrkaa waad ka hadhay ayrka waad ka hadhay soomaalida waxaa dhihi jira walba nin maalin ma gaadhid bay dhahan ninna sanad ma gaadhid ninna weligaaba ma gaadhid nin maalin ma gaadhid oo waa ninka faraskaaga faraskiisu faraskaaga ka dheereeyo ninna sanad ma gaadhid kaama xusuusto mid waa ya ka kaa beer fiican miya ninka saddexaad aan u socdaay waxa weeye nin kaa naag fiicanna weligaa ma gaadhid baa leeyahy haddaad xataa basari tahay oo nin araajaa aad tahay ilan ragga arraajuu leeyahy sooma haddaad nin arraajaa tahay xataa iyadaa ku naashnaashi oo dharka kaa bedeli oo waasakaysan yahay oo iyadaa kuu soo saliidayn oo ku soo barfuunin oo adoo udgahayaad ragga dhex imaani sooma waa wasiir saalixa wasiir saalix saas daraaddeed baa haweenta saalixadda ah uu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ka cabiray mansilo sare la gaadhsiiyey kursigeeda sooma marka waa wasiir saalixa macallin baa tahay dugsi baad leediin koox baad tihiin haddii dad wanaagsan ilaahay tabaaraka wa tacaala kuu keeno oo kula taliyooo iyaguna wanaagsanoo daacad aho khalaas waad najixi jamciyad baad mas-uul ka tahay sidoo kaleeto masaajid baad gacan ku haysaa sidoo kaleeto guri baad mas-uul ka tahay sidoo kaleeto tuulaad haysaa sidoo kale dadka kugu wareegsan baa mar walba laga dadaalaa sooma asbaabta najaaxa ugu muhiimsan keeni kara ayay ka mid tahay waxaa ka mid ah fiqhu lmujtamac waraciya inaad fahansan tahay dadkan aad maamulayso caadaadkooda dabaa'icdooda taqaaliiddooda say u kala gedisan yihiin yacni waa inaad fahmayso haddii dadkan aad fahmayso mujtamacaad maamulayso iyo dadkaad maamulayso haddaad fahansan tahay wax badan baa kuu baxaya qadaayaadkana qaab aad u xalliso ma weydid laakiin mushkila waxay kugu dhici markaadan mujtamaca fahansanayn waana midda maanta wadaadada haysata wa wadaadda maanta waa imtixaan wadaad ninkii dhihi jiray horta imtixaan weyn baa haysta in alla intii laysku imtixaani jiro dhan baa maanta gacantiisa la geliyay maanta xoolo haddaad aragtaan nin wadaaday gacantiisa ku jiraan soo imtixaan kabiira ma inna likulli ummatin fitna wa fitnatu ummatii almaal xoolaha wixii ka darnaabaa gacantooda ku jiro kursi baa nimankii usoo macnaha carfahaya kursi baa halkan yaalla oo khatar ah oo kii xoolahaba ka darnaa waxaa intaasoo dhan iyadana macnaha khatarteeda leh qori wixii la dhihi jiray iyo hubna gacantooda ku jiraa soo saddex imtixaan maaha saddex imtixaanoo waaweyn wa sidaa iyadoo ay tahay ayaa haddana maca daalika mujtamaca uu maamulaye hor jooge dhex joogo wax badan kama fahamsana ilaa man raxima rabbu mujtamacan marka waa inaad fahamsantahay seebuu u maamuli jiray qiyaadaadkeebuu lahaan jiray qaabkeebuu u dhaqmi jiray maxaa xal u noqon kara maxaa lagu xaliyaa maxaa deeqa maxaan deeqin haddaadan mujtamacaad u talinaysa dadkaad u talinaysa aadan fahamsanayn qiyaadadaadu naajix ma noqon karto xaaskaaga haddaadan fahamsanayn ma wada joogaysaan sooma xaaskaaga waa inaad fahamsanta maxay dhibsataa horta ya maxay dhibsataa waa inaad garanayso min khilaal wada noolaanshahada wada noolaateen waa inaad garanayso waa isfahmaysaan sooma ayaduna way ku fahmi markii laysfahmo waxaa la ilaa layska ilaalinayaa waxyaalaha niqaadka isaarada keenaa layska ilaalinaya noloshu waa soconaysaa marka soo saas ma laakiin nebigu dhihi jiray soo garanaysaan xadiidkii caaishay markaad ii xanaaqsantaha waan ku garan buuri waan ku garan caaskiisii wuu garana markaas rasul maxaad ugu garanaysa waxay kuu garan buu yidhi markaad faraxsantahood aadan ii xanaaqsanayna waxaad dhihi buu yidhi warabbi muxamed warabbi muxamed yani muxamed rabbigii baan ku dhaartay markaad ii xanaaqsan tahayna wa rabbi ibraahiima baad dhihi waadi dhaafiyo nebi ibraahim iyo bashaasaad aadaysa sooma yacni wuu garanayaa dabeecaddeedii iyo dhaqankeedii hadalkeedii way wada noolaayeen wuu fahmay caaisha maxay markay xanaaqsan tahay see way xaalkeeda sooma marka mar haddaad fahansan tahay qaabkaad ula dhaqmaheed waad fahmi marka sooma kadaalika mujtamaca kadaalika dadka hoostaada jooga waa inaad garanayso ilmahaaga waa inaad taqaano dabeecaddooda mid baa xaruuri ah mid baa cadho badan mid baa dagaal badan mid baa shadaar ah mid baa dhib badan mid baa iska muxuu ahaa iska qabow mid walba qaabkii aad u waajihi lahayd waa inaad fahansantahay qabaaishan qabiil walba dhaqan buu leeyahy wax buu leeyahy qabaa'ishuna ayagoo kala iyagoo wada degan bay dhaqamada ku kala gedisnaan karaan soo ma marka dadka waa inaad fahmayso fiqhu lmujtamac waa waxyaalaha qiyaadadaada ka dhigi kara naajixa ka dhigi karay waxaa ka mid ah asbaabta najaaxa keeni karaysa inaad hoggaankaaga ku najaxdo istikhdaam siyaasati almaddi waljasri siyaasad la yidhaahdo almadd waljasr haa marna inaad dabciso marna inaad geejiso markay xaaladdu u baahan tahay inaad kululaatana waa inaad kululaato ood xanaaqdo ood qadiyada xasmiso markay qadiyadu ayna heer kaa gaadhsiinayna waxoogaa waa inaad dabciso ood fududayso waadan muxuu ahaaye qadiyada aadan tacqiidinin waa in marka siyaasad noocadoo kale ah kolba xaalka mujtamacaaga iyo dadkaaga iyo markaa taagan waa inuu qaab ku yahay aad ula dhaqanta wey saas daraaddeed nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qadaayaadka qaarkood marka loo soo sheego asagoo xanaaqsan buu masaajidka kici jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qadaayaadka qaarkoodna isagoo qoslahayoo cilaajin jiray soo garan maysaan haa qadaayaadka qaarkood isagoo muxuu ahaaye qoslahaya iyo cilaajin jiray qaarna waa xanaaqi jiray rasuul ilaahayow nin baa salaadda nagu dheeriyoo salaaddii subaxba waan uga tegi gaaray salaaddii bayna uga kawstaan tan nabigu isagoo cadhaysan buu saajid kacay salawatu rabbi waslamu caleyh inna minkum munafiruun ardadka diinta ha ka erina buuri rasuulku salawatu rabbi waslamu caleyh soo mart qadiyad baa imaanaysa waxbaa la soo sheegaya qaarkood waa xanaaqaya mowqif adag buu qaadanaya qaarna nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh tabcinaya waa midda la yidhaahdo xablu mucaawiya la dhaha xablu mucaawiya waa siyaasadda loo yaqaana mucaawiyat abi sufyaan radi allahu tacala canhu ardaa kaana min duhaati alcarab baa la yidhahdaa carabta raggii ugu caqli badnaa baa lagu tilmaamay dhanka maamulka iyo biniaadanka taladiisa iyo wuxuu dhihi jiray baa la yidhaahdaa aniga iyo dadka waxaa noo dhexeeya liilan yani raciyadda iyo aniga liilan baa noo dhexeeya buu dhihi jiray xadhig yar oo dhuman hadday dabciyaanna waan soo dhuftaayoo waan adkeeyaa hadday adkeeyaanna waan u dabciyaa macnaha ma fahmaysaan marna wuxuu u baahan yahay mujtamacu waxoogaa in loo dabciyo marna wuxuu u baahan yahay in muxuu ahaayey hogaanka lagu adkeeyo la soo jiido arrintu markaa maxay ku soconaysaa dhexdhexaad sooma haddii hogaanku dabcana waxaa ka dhalanaysa in dowladdii lagaba hoosguuraba oo lagu tamarudo oo kacdoon lagu sameeyo oo akhiiran la dumiyo dowladda waa in laga baqo sooma nidaamka waa in laga baqo zawjka gurigale waa in laga baqo sooma ushaada arag waxaad sudhaa soo xadiiska nebiga ma ahayn ushaada waxaad sudhaa meel ehelkaagu arkahayo halkaa usha sud waxaad tidhahdaa carruurta iyo wa kaa ushiisa ma artaan nooc tahdiid iyo takhwiif waa inuu jiro marna qadiyadu heerkaa ma gaadhsiisnee dabac iyo farax iyo suruur iyo muusood iyo qosol iyo mudaacabo iyo la ciyaarid sooma nebi maxamed salawatu oo caaisho la orotamay oo laga tamahay soo xisaaban miya oo carruurta yarkaa salawaatu rabbi daacaba la samaynaya marna qadiyadu dabcin bay u baahan tahay marna adayg bay u baahan tahay hadday mar walba adayg noqotana ood mar walba qallayf ka dhigtana walow kunta faddan haliida alqalbi lanfadu min xawlkal waa lagaa kala carari waa fashilmi waa lagaa kala carari waxaad noqonay naxariislaawe aan loo soo dhawaanin banu dadku waa kaa cararaya maxaa la rabaa marka mowqifka u baahan xasmiga iyo quwadan xoog ka dhig mowqifka u baahan inaad fudayd ka dhigtana fududee kullina waxay u baahan tahay maskax iyo caqli iyo tajribay u baahan tahay xaaladaha marka isku mid ha ka dhigin yaan lagugu baranin yaan lagugu baran mar walba inaad dabacsantay mar walbana inaad adagtood qalabsanta yaan lagugu baranin xaaladda u dhaxaysiyo kolba xaaladaasi waxay mudan tahay kula mucaamalood waxyaalaha keenaya ayay ka mid tahay warka waa dheer yahay waxaase kaga baxaya insha allahu tacala salaaddii baa joogta asbaabta keeni karta inaad najaxdo oo qiyaada naajixa keeni karta waa badan yihiin laakiin waxaa ka mid a maalan altakhtiid badala alirtijaaliya takhtiid waa inaad wax qorshayso haddaad qaa'id tahay ood hogaamiye tahay saad u najaxdo waa inaad takhtiidisoo dejiso hadafka iyo taargetkaad ku socoto waa inaad maraaxil u samayso maraaxishaasi say u kala fuli lahaayeen waa inay kuu qorshaysan yihiin markii ay fulaan ama fuli waayaan waa inay dabagal leeyihiin maxay u fuli waayeen qodobkaasi wuu fuli waay muxuu u fuli waayey maxaa kallifay waa inaad haddana beddasho waa inay wixii taqdiid u jiro dowladdaadu waa inay taqdiid leedahay reerkaagu waa inuu taqdiid leeyahay hadafkaagu muxuu yahay horta hadafka caddi waxaan rabaa inaan reerka guri u dhiso waa hadaf hadaf farciga wa ayib gurigii muxuu kaaga baahan yahay wuxuu kaaga baahan yahay lacag toban milyana tobankii milyan seenkuu keenaa marka ha waa inaan sanadka koobaad hal milyan xaqiijiyo xageed ka keeni waa inaan xamaalo beer falo ganacsado wax uruuriyo ayoo tag galo ayoota waa inaan galo meel waa inaan ka keeno sanadka waa inaan intaa meel saaro sanadkii ma najaxday mise kuma najaxin hadday najaxday khayr meel dhig sanadkii labaad baad maxaad xaqiijin shan boqoloo xageed ka keentaa waa inaad taqdiidiso yacni barnaamij khatawaad camaliya oo maraaxil leh oo hadaf leh waa inaad leedahay qaala tasracuuna sabca siniina da'aban ee famaa xasadtum fadaruuhu fii sumbulihi ilaa qaliilan mima ta'kuluun maxaa loo diyaargaroobayaa toddoba sano oo abaar ah uma ya'tii min bacdi dalika sabcun shidaad yakulna maa qadamtum lahunna soo taqdiid ma dowladii taqdiid kama soo hadho gurina taqdiid kama soo hadho madrasiya masaajid iyo iyo jamciyadna taqdiid kama soo hadho waa inaad taqdiid leedahay taqdiidkaasaa wuxuu kuu suurtagelinaya inaad wax badan aad ku najaxdo macnaha waaciddu lahum mastatactum ninkii xakiimka waa kii dhihi jiray alrijaalu saطxiyuuna yu'minuuna bilxad ninka saxiga iska miskiinka yani wuxuu rumaysan yahay uun xadka waxa laydhahdaa uun nasiib iska bakhtiyaa nasiib iska soco iska hagabso wixii ilaahay qoray iska nasiibso un adiga laakiin wاlrijaalu اlaqwiyaa yu'minuuna biاsababi wاlnatiija buuli rag ninka xooga badan ee raganimada leh asbaab iyo natiijo ayuu cuskadaa asbaabtii wuu xaqiijinaya natiijo ka dhalanaysana wuu ku socdaa maraaxishuna waa u xadidanta laakiin haddaad iska noqdo saaxib اlxad wاlirtijaaliya alirtijaaliya iska dhaco wixii kugu dhaca un iska qalabso iska qalabso taasi waxba ku xaqiijin maysa warku waa badan yahay waxyaalo badanna waa loo laaban yihiin muhiimaddu waxa weeyaan asbaabta keeni karta inaad qiyaadada ku najaxdo kuwa iyo kuwa kaleeta weeye maadaama salaadda inagu dhowdahay inta kale waa ka gaabsanaynaa hada wabillahi tawfiq wsala allahuma wslam ala nabiyina moxamed wala ali w saxbi wslam